أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أما بعد casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda lixdanaad ee suuratu lmaa-ida ka mid ah qaala tacaalaa alla wuxuu yidhi qul hal unabi'ukum qul waxaad tidhaahdaa nebiyow hal unabi'ukum ma idinku waramaa oo ma idiin sheegaa mu'miniin haddaad tihiin mu'miniinay bisharin yacni wax markaa ka shar badan min daalika kaagaa oo ishaaradu markaas ay ku dhacayso min daalika alfisqi oo yahuudda ay uba ay u bateen fisqigaas wax ka sii daran ma idiin sheegaa mahuubatan xagga abaalmarinta cinda allaahi alla cinda allaahi alla agtiisa ugu shar badan man lacanahu llaahu daalika kaagaasi man waaye lacanahu llaahu alla uu lacnaday waqadiba uu u carooday calayhi korkiisa uu u carooday wajacala uu yeelay minhum iyaga xaggooda alqiradata uu yeelay daanyeero iyo walkhanaasiira iyo doofaaro iyo wacabada yacnii kuwa caabuday adaaquuta daaquudka kuwa caabuday ulaa-ika kuwaadaas ayaa sharun shar badan makaanan xagga derajada wa adalu dhumitaan badan can sawaa'i sabiili jidka bartankiisa xaggiisa laga dhumo khidaabka marka qul hal unabi-ukum laba tafsiir baa ku jirto in mu'miniin laga dhigo oo marka afcalu tafdiilku uu ahaado calaa baabihi bisharin min daalikadaas calaa baabihi inay ahaato oo markaa la leeyahay mu'miniinay ma idiin sheegnaa wax ka sii xun inay yahuuddu u badan yihiin faasiqiin oo fisqigoodu uu badan yahay wax ka sii daran oo yacnii ka shar badan xagga abaalmarinta uga shar badan ma idiin sheegaa ilaahay agtiisa macna sidaas waaye macnaha kalena waxa uu yahay khitaabka in la siiyo markaa waxaa lala khitaabaya ay yihiin yahuuddii oo marka macnuhu uu noqdo qul waxaad tiraahdaa hal unabi-ukum ma idiin sheegaa oo ma idinku waramaa haddaad yahuud tihiin bisharin wax ka xun min daalika kaagaas idinka aada sheegteen waxaas ay sheegeenna wuxuu ahaa ayaa la yidhi qowluhum ay yidhaahdeen lam nara ahla diinin aqala xadan fi اdunyaa wاlaakhirati minkum walaa diinan sharan min diinikum ma aanan arag bay dhaheen qoom idinka yacni dheef aqala xadan idinka dheef yar adduunya iyo aakhiro dhexdeeda idinka diin oo diinkiina ka shar badanna ma aanan arkin weligeen saasay dhaheen markaasaa waxaa la leeyahay qul hal waxaa ku tiraahdaa yahuudda hal unabi-ukum ma idiin sheegaayo ma idinku waramaa bisharin min daalika kaagaas idinku aada sheegteen wax kasii shar badan wax ka shar badan ma idiin sheegaa marka ishkaal baa markaas meeshaas imaan karo ee iyagu waxay sheegeen waa diinkiinnii islaamka ka sharba wax ka shar badan ma aanan arkin sidee marka xagga sharta laysu barbar dhigaaba ay dhici kartaaba in layskugu barbar dhigo yahuudda waxay haysteen iyo diinul islaam ile diinulislaam shar maba ahani marka aada leedahay waxaasi waxaasay ka shar badan yihiin aslu shari labadooda waa laga wada helaa laakiin midaa badan waay macnaheedu laakiin hadda sidaa looma jeedo oo macnuhu marka wuxuu noqonayaa ee marka ahlu kitaabka lala khitaabayo afcalu tafdiilka waa calaa baabihi waana calaa xasabi ictiqaadi ahlilkitaabi say idinka idinla tahay idinka sow idin lama aha diintan nebiyullaahi moxamed la yimid inay shar ay badan tahay oy shar leedahay sow idin lama aha sida ay idinla tahay marka yacnii idinku say idinla tahay iyadoo laguba soconaayo yaaba waxaaba ka sii daran waxaan soo socdo haddaad idinku shar u aragteen midaanaaba ka daran saasay ka dhigan tahay ee diinulislaam baa shar a maaha macnaheedu culimada qaarna waxay yidhaahdaan bishari min dalika afcalu tafdiil oo laysa calaa baabihi waaye oo markaa yacni in la yidhaahdo bisharin yacni sharma idinkaga warramaa ayb sidaas marka inay iska noqoto min dalika kaaga mahuubatan xagga abaalmarinta yani shar oo xagga abaalmarinta ah yani ma idiin sheegaa waana rakaakaana ku jirto markaasi macnayntiisa haddii aan afcalu tafdiil laga laqbaynin waayo mahuubatantan waa tamyiizkii afcalu tafdiilka ka dabamari jiray waayo hadda mahuubatantan qul waxaa tiraa hal unabiukum ma idinku waramaa oo ma idiin sheegaa yahuudey bisharin wax ka shar badan min dalika kaagaas idinku aada sheegteen oo aada leedihiin maa ra-aynaa diinan qadu sharan min diinikum diin diinkiina ka shar badan maanan arkin warkaas idinku aa leedihiin wax ka daran ma idiin sheegnaaba muuminiinta haddii khitaabka laga dhigana wuxuu noqonayaa qul waxaa tiraa hal unabi'ukum ma idinku waramaa mu'miniinay bisharin wax ka shar badan min dalika min dalika almadkuuri kaas lasoo xusay oo wa ana akharakum faasiquunti waaye yahuudda lasoo yiriye mahuubatan xagga abaalmarinta kaga shar badan cinda allaahi alla agtiisa man lacanahu llaahu saddex icraabaa ku bannaan icraabka koowaad in laga dhigo fii mowdici rafcin oo khabar ou noqdo oo markaa mubtado lasoo qadaro dalika kaagaasi man lacanahu llaahu waaye la dhaho taas iyadu waa si si kalena waxay tahay fii mowdici khafdin in laga dhigoo laga bedelo hal unabi'ukum bisharin min dalika in laga bedelo marka oo hal unabi'ukum ma idinku waramaa bisharin wax ka shar badan min dalika kaagaas man lacanahu llaahu biman ma idinkugu waramaa lacanahu llaahu alla ou lacnaday ayb macnaha yani icraabka saddexaadna wuxuu noqonayaa fii mowdici nasbin oo unabi'ukumta ayaaba lagu nasbinaa hal unabi'ukum man lacanahu llaahu ma idiin sheegaa qof ilaahay lacnaday dad yani duul ilaahay lacnaday saddexdaas wejkan ugu horeeyaana ugu fudud isagaasaanna marka ku wadaynaa daalika kaagaas oo sharta badan man waaye lacanahu llaahu alla ou lacnaday iyagii baana loo jeedaaye waqadiba ou u carooday alle calayhi korkiisa ou u carooday caro uunan mar dambe ka raalli noqonaynin waa kuwooda marka islaamnimada alla uusan u qorin wajacala uu ka yeelay minhum iyaga xaggooda alqiradata daanyeero iyo walkhanaasiira doofaaro uu ka yeelay xaggooda marka kuwaa qiradada iyana suurat lbaqarana waa kusoo marnay suurat lacraafna waa noogu imaan doontaa falamaa catow camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin marka wajacala uu ka yeelay minhum iyaga xaggooda alqiradata daanyeero iyo walkhanaasiira doofaaro uu ka yeelay ibnu mascuud baa marka wuxuu yidhi sa'alnaa rasuula allahi sal ll slam nabigaan su-aalnay can ilqiradati walkhanaasiiri daanyeerada iyo doofaarada oo hadda adduunyada joogo ahum min nasli lyahuud yahuud faracooda miyaah ayaan su-aalnay ayuu yidhi faqaala nebigu wuxuu yidhi laa maya in allaha lam yalcan qadu qowma famasakahum fayakuuna lahum naslun ilaahay qoom ma lacnadin oo markaa uu suuradooda uu bedelo ou yacni ma bedelin oo markaa cirib iyo nasli ou ka haro saa ma dhicin macnaha hada khalqun kaana falamaa gadiba allahu cala alyahuudi famasakahum jacalahum midlahum khalqi jiri jiray doofaarada ee daanyeerada waa jiri jireen qabla alyahuud ilaahay baa yahuuddii xeeladaysatay oo sabtiga u xeeladaysteen ayuu ilaahay suuradooda bedelay daanyeero iyo doofaaro u ka yeelay ee saddex beri kadibna ilaahay waa halaagayo waa baaba-een marka yacnii qof awal bani aadam ahaa oo xayawaan inta dhalay maanta xayawaankaas uu joogo xayawaanku bani aadam ku abtirsanayo ma jiraan ama bani aadam isagu xayawaan ku abtirsanayo ma jiro falsafad marka waxaa weeyaan khariban oo ilxaad ka ku salaysan waaya xadiidkaabaa marka nebigu uu sidaas ku yidhi dalika kaagaasi man waaye lacanahu llaahu alla uu lacnaday naxariistiisii ka fogeeyey waqadiba uu u carooday calayhi korkiisa wajacala uu yeelay minhum iyaga xaggooda alqiradata iyo walkhanaasiira uu ka yeelay iyo wacabada yacnii wacabada caabuday addaaquutana caabuday kaasaa yacni waa ka ulaa-ika kuwaadaas yaa sharun shar badan makaanan xagga derajada waa dallu dhumid badan can sawaayi sabiili jidka bartankiisa xaggiisa laga dhumo oo waxaasaad sheegaysaan kuwaasaa ka daran kuwan ayaa ka daran wacabado daaquut marka laba qiraa oo sabciyataani ah baa ku jirta jumhuuru lquraa sidaanay akhriyeen wacabada daaquut ayay akhriyeen xamse keliya ayaa wuxuu akhriyey wacabuda daaquuti ta-dana waa hoos dhigay wacabudana waa akhriyey wacabuda marka la akhriyana qiraa'ada xamsa waa wacabuda waa ism cabudun waa is waa ismu mufradin iyuu noqonayaa marka yuraadu bihi ljins ayb naxwu sabcun wa sabcun sabcun wa sabcun ayb sidaas oo kale waa ibnu maaligna marka asmaada wuxuu ku daray cabud facul wuxuu ku daray owsaanta asmaada marka wacabuda daaquuti marka la yihaah uu ka yeelay waaye marka wuxuu ka yeelay wacabuda daaquuti kuwa daaquudka u khidmeeyo oo u adeego oo ka dambeeyo oo caabudo ayuu ka yeelay ayb marka wacabuda qiraa'ada marka la akriya wacabuda waa isim wajacala minhum alqiradata waalkhanaasiira bay ku cadfanaaneen markaas wacabuda daaquuti daaquudka kuwa u shaqeeyo oo u khidmeeyo oo ka dambeeyo oo caabudo oo waxay u nool yihiin oy u dhimanayaanba ay tahay asnaamtaas iyo dawaaqiidaas ayb wacabada daaquuta marka la yihaahdana wacabada waa ficil man lacanahu llahu iyo ku cadfan yahay waqadiba calayh ulaa-ika kuwaadaas yaa sharun shar badan makaanan xagga derajada wa adalu dhumid badan can sawaa'i sabiili jidka bartankiisa xaggiisa laga dhumo iyagaa ku badan wإda jaa-uukum qaaluu aamanaa waqad dakluu bاlkfri wahm qad kharajuu bih wallahu aclamu bima kanuu yaktumuun waidaa haddii jaa-uukum ay idin yimaadaan yahuuddii munaafiqiintoodii waayee qaaluu waxay dhahayaan aamanaa waan rumaynay sidaa bay dhahayaan walxaal bay sidaa leeyihiin qad dakhaluu ay soo galeen bilkufri mutalabisiina xaal ay yihiin kuwii ku dheehan bilkufri ku dheehan walxaal hum iyaguna qad kharajuu way baxeen bihi multabis multabisiina xaal ay yihiin iyagoo ku dheehan bihi bilkufri ku dheehan iyagoo kufri ku dheehanay soo galeen iyagoo kufri ku dheehan bay baxeen adiga inay kuu yimaadeen oy ku dhageysteen waxba kaama faa-iidin ayb wallaahu alla aclamu ku ogaal badan bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yaktumuuna inay qarinayeen waxay qalbiga ku haystaan allah ku cilmi badan oo ku cilmi leh qeybtaani marka waa qeyb yahuuddii ka mida oo ayagu caadeystay inay siraan muslimiinta oo markay nebiga usoo galaanna aamanaa bay leeyihiin dad mu'miniina iska dhigayaan laakiin markaas ay aamanaa dhahayaanba wax qalbigooda iimaan ah kumaba jiraba oo maba rumaysna allah iyo rasuulkiisa markay baxayaanna sidii ay kusoo galeen ayay ku baxayaan oo awalba ilaahay allaha quluubtooda ka warqabo ee og waxa ay qarinayaan ayaa quluubtooda ka warramaya oo nebigiisa ugaga warramaya waidaa haddii jaa-uukum ay idin yimaadaan qaaluu waxay dhahayaan munaafiqiintii yahuudda waaye aamanaa waan rumaynay ayay leeyihiin walxaal iyadoo qad dakhaluu ay galeen oo idinka ay idiin soo galeen bilkufri mutalabisiina bilkufri iyagoo gaalnimo ku dheehan ama mustasxabiina bilkufri iyagoo gaalnimo lala saaxiibsiiyey ayb marka bilkufridaasi jaariye majruurkaasi wuxuu ku tacalluqayaa xaalo maxduuf ah markaan mutalabisiina waxaa leeyihiin kuwii ku dheehan bilkufri ku dheehan jumlada kalena waa jumla xaaliya walxaal ayay sidaa dhahayaan hum iyaguna qad kharajuu ay baxeen bihi mutalabisiina bilkufri gaalnimadii ayagoo ku dheehanna ay baxeen yacnii aday kuu imaanayaan waa ku dhegaysanayaan warkaaga wax ay ka faa'iidayaan wax ay ka faa'iideysanayaan ma jirto markay soo galeenna gaalay ahaayeen markay bax ay kaa tageenna gaalnimo unbay la baxeen kuwaasna marka waa jiraan ee iska ilaaliyaa laleeyahay marka nebiga sala allahu calayhi wasalam yacnii dakhaluu kaafiriina wa kharajuu kaafiriina iyagoo gaalahay soo galeen iyagoo gaalay baxeen waayo asaaska iimaanka waxaa loo shardiyaa ama aslul iimaan iimaanka munjiga asalkiisu qalbiga ictiqaad in laga helo waay marka aamanaa afka laga yidhi qalbigiina aan ictiqaad oolin wax ansaxaya ma ah laakiin innaga ma garan karnaa qalbiga inuunan ictiqaad jirin iyo inuu jiro iltizaam qalbiya inuu jiro in kale innaga ma garan karno hadda laakiin waxa ka warramaya waa allah subxaanahu watacaala oo saraa'irta iyo dadka waxa quluubtooda ku jira daalcanaya ayb wallaahu allaa aclamu ku ogaal badan bimaa biladii kii kaanuu ay ahaayeen yaktumuuna yaktumuunahu inay qarinayaan wa taraa kahiira minhum yusaaricuuna fi lihmi waalcudwaani wa aklihim suxt labi'sa maa kaanuu yacmaluun laba qaybood oo kale aayaddan iyo tan ka dambaysa lagu xusayaa midna waa caamadoodii aayadda dambena culimadoodii waay waxay sameeyeen labadaabaa marka halkan rabbi uga hadlayaa oo alla wuxuu leeyahay wataraa kahiiran wataraa waad arkaysaa nebiyow kahiiran in badan kuwaas oo minhum yahuuddii ka mid ah yusaaricuuna yacnii inay degdegayaan fi lkufri fi lihmi dembigii dhexdiisa inay ku degdegayaan ey yusaaricuuna fi lkufri ihmiga halkan gaalnimadaa loo jeedaa ayb iyo walcudwaani collaytan oo ay xaqdarro dadka kula collaytamaan inay ku degdegayaan baad arkaysaa iyo waaklihim cunistooda assuxta xaaraanta ay cunaan iyadana laaluushka iyo waxa makaasibta lacagaha iyo xoolaha iyo ri'aasada ay ku haysteen diintooda ay ku qabeen oo ay baatilka weliba ku qaadanayeen qof bay wax u xalaaleynayaan waxbay ka qaadanayaan mid bay markaa dad baa gar u keensanayo waa ka eexanayaan lacag bay ka cunayaan wahaakada ayb labisa maa labisa shay-u shay baa baasle kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen almaqsuusu bidami maa kaanuu yacmaluuna lowlaa yanhaahum hal laa yanhaa mau reebo hum iyaga uu ka reebo alrabbaaniyuuna kuwa wax tarbiyeeyo iyo walaxbaaru kuwa xab yani culimmada ah may ka reebaan iyaga can qowlihim hadalkooda xaggooda may ka reebaan alihma xaggiisa may ka reebaan alihma ay ku qowlaan dembiga iyo waaklihim cunistooda xaggeeda unist cunistooda ay cunayaan xaggeeda may ka reebaan assuxta xaaraanta labiisa maa labiisa shayu shaybaa baasle kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna ay yasnacuunahu inay samaynayeen suncigooda iyo waxay samaynayeen ayaa wax xunba ah waa labadii qolo marka wa taraa waad arkaysaa nebiyow kahiiran in badan baad arkaysaa kuwaas oo minhum min alyahuudi yahuudii ka mid ah yusaaricuuna xaal ay degdegayaan fi lihmi dembiga dhexdiisa ay ku degdegayaan ismigaana marka filkufri gaalnimadaa loo jeedaa gaalnimay u cararayaan oo nebiga oo ay yaqaanaan bay beeninayaan iyo walcudwaani collaytan ay markaa yacnii u degdegayaan collaytan marka yacnii ay la collaytamaan dadka ahlu xaqa ah ayb waqiila waxaa la yidhi alihmu almacaasi waay walcudwaanuna aldulmu labada waa lagu macneeyey ismiga waxaa kaloo lagu fasiray waxay qarin jireenee towraad ku sugnaa cudwaankuna waxay ku kordhiyeen waana ilaa waxna waa qariyeen waxna waa kusoo siyaadiyeen labadaas ismiga cudwaanku waa labadaa geesna waa loo fasiray iyo wa aklihim cunistooda assuxta xaaraanta ay cunaayeen iyo cunistooda ay xaaraanta cunayaan ay ku degdegayaan dembi iyo collaytan iyo wa aklihim cunistooda asuxta ay xaaraanta ay cunaan yaad arkaysaa yacni inay u degdegayaan taana marka waa laaluushkii iyo ay qaadan jireen ayb oo arrisha ayaa lagu macneeyey inay tahay laba siba waa u qaadan jireenoo inay dadka markay u kala garfalayaan oo laaluushkaasay qaadan jireen marka la yidhaahdo risaalada nebiga iyo meesha inay la caddeeyo ay soo gashana waa ka qarin jireen si ay iyaga markaa uay dadkaa marka ay u haystaan oo iyaga markaa ay ugu xirxirnaadaan suuratul acraafna waa ugu tegi doonaa arrintaa tafsita yacni iyadoo tafaasiisheeda fkhalafa min bacdihim khalfun warihuu lkitaaba ya'huduuna carada hada aladnaa wayaquuluuna sayugfaru lana wain yaأtihim caradu miluhu ya'huduuh oo sidaas inay ahaan jireen halkaasaan ugu tegaynaa in shaa allahu tacaala labisa maa labisa shayu shay baa baas lahaadee kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna yacmaluunahu inay samaynayeen lowlaa yanhaahum lowlaadu waa taxdiidiyo way lowlaa yanhaahum hallaa yanhaahum mau ka celiyo ou ka reebo alrabbaaniyuuna kuwa rabbi loo nisbeeyo ama kuwa dadka tarbiyeeyo oo la dhageysto yacni wax yaqaano may ka celiyaan wal axbaaru culimmadii may ka celiyaan can qowlihim kuwan ku warramitaankooda ay ku warramayaan alihma dembiga iyo waaklihim cunistooda asuxta ay cunayaan xaaraanta may ka celiyaan ay cunayaan hadalxumada kufriga ah iyo suxtiga iyo xaaraanta ay laqayaan ay cunayaan maxay uga celin waayeen baa lele alla may yani may ka celiyaan aayaddan aayadda hore marka waa caamadii iyay ka warantay aayaddan iyo yacnii culimmadii waa iskula jireen aayaddan dambena waxay ka waramaysaa culimadoodii kuwaas marka waxaa laleeyahay iyaga mas-uuliyad kalaaba iyaga saarnayde maxay iyaga uga celin waayeen kuwan xumaanta la imaanayaan oo xumaanta sameynayaan maxay uga reebi waayeen labisa maa shaybaa baas lahaaday kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna inay sameynayeen kaasaa baasle aayaddan marka a'imadii salafka aaday ugu weyneyd agtooda ibnu abi xaatim wuxuu ku wariyey bisanadihi can zayd bni aslam inuu yidhi qaala lihaaulaa'i xiina lam yan xiina lam yanhow kamaa qaala lihaaulaa'i xiina camiluu wadalika alirkaan wuxuu leeyahay kuwan alla wuxuu ku yidhi markay ka reebi waayeen xumaanta kuwa culummada ayaa alla saan ku yidhi kuwaasna alla wuxuu ku yidhi markay camalka xun la imaadeen ayuu rabbi sidaa ku yidhi labada qole marka mid walba waxbaa lagu yidhi kuwana alla waxbuu ku yidhi kuwanna waxbuu ku yidhi wadalika alirkaan inay kuwan ka aamusaan oy ka celin waayaan oy xaqi u sheegi waayaan waa u iilasho ay u iilanayaan kuwaas marka mar hadday ka aamuseen waxay noqonaysaa inay raalli ku yihiin xumaantaas marka mar hadday marka raa yacni raalli ahaansho haddii la helana dee dembi waaba yaalaaba alimaamu dabari waxa uu yidhi wa kaana alculamaau yaquuluun culimada waxay dhihi jireen buu yidhi aayaddan maa fi lqur'aani aayatun qur-aanka dhexdiisa aayad kuma jirto ashaddu tawbiikan lilculamaa'i oo daran xagga haydaaraynta iyo eedeynta culimmada la eedeeyo yacni xagga culimada eedeynteeda aayaddan min hadihi laayati aayaddan qur-aanka dhexdiisa aayad ka daran kuma jirto walaa aqwafa calayhim minhaa wax looga cabsi badan yahay culummo aayaddan mid uga daran ma jirta waayo iyaga reer bani israa'iil culimadoodii waxaa lagu haystaa maxay u sheegi waayeen kuwaan xumaanta ku jira maxay ugu sheegi waayeen xaqa marka daxaaku bnu musaaxim sidaas ayuu yidhi ibnu jariir saas uu wariyey abuu xayaan isna tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi wakataba bacdu alculamaa'i ilaa caabidin tasahada wanqataca fi lbaadiyati culimada qaar ka mid ah warqad wuxuu u qoray nin caabid ah oo zaahid ahaa oo baadiyaha u go-ay oo magaaladii ka tegey markaasuu wuxuu ku yidhi innaka tarakta almadiinata warniyow madiinaad ka tagtay muhaajari rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam meeshii nebiga usoo hijrooday wa mahbati waxyihi waxyigiisa meeshii uu kusoo wa mahbiti waxyihi waxyigiisa meeshii uu markaa yacni kusoo hoobtay uu kusoo degayey wa aaharta albadaawata baadiyanimaadna dooratay hniyo arrintaa ka waran buu yidhi faqaala ninkii wuxuu yidhi kayfa laa atruku makaanan sidee baanan uga tegaynin buu yidhi meel anta ra-iisuhu adiga aada tahay ninka ra-iiska ka ah yani ri'aasada diiniga way leeda ninkan wuxuu yidhi wakataba bacdulculamaa ayaa la yidhi maogta ri'aasada uu ka wado waa ri'aasada diiniga iyadaana ka khatarsan midaan maad maadada nacam waayo dadka haddii midaan ay ka halaawdo laakiin midda diiniga ay u toosto dadkaasi qii weli waxay leeyihiin rajo aada u fiican nacam hadday labada isla qaribmaanna waa meesha cabdullaahi ibnulmubaarak uu yidhi wahal afsada diina ila almuluuku wa axbaaru suu-in wa ruhbaanuha diin yaa halleeyuu yidhi boqoro iyo culamo xun unbaa diin halleysuu yidhi nacam ayb markaasuu wuxuu yidhi meel adigu aada ra-iis ka tahay se seenan uga tegaynin wamaa ra-aytu wajhaka tamacara fii daati illaahi qadu yowman weligay kuma arag buu yidhi adoo wejigaagu maalin xataa isbedelay oo xumaanta la samaynayo aad ka xumaatay ma ku arkin xataa ayb ow kalaaman haadaa macnaahu ayuu yidhi hadal warkan oo kale ah ow qariibin min macnaahu ama mid u dhow qaala abuu xayaan isagii baa marka tacaliiqiyo wuxuu yidhi wa amaa zamaana wa amaa zamaanunaa waqtigeennan haadaa kan ah isaga qarnigii sideedaad iyou ahaa wuxuu yidhi wa amaa zamaanunaa waqtigeennan haadaa oo kan ah wa culamaaunaa wa cubaaduhu zamankeennan culimadiisa iyo uba culimadeenna iyo cubaaddeenna fa xaaluhum macruufun fiihi waa la yaqaanaa buu yidhi xaalkooda walam nara fii acsaarinaa waqtiyadeenna ma aanan arkin man yuqaaribu salafa fii dalika a'imadii salafka wax xataa u dhowaan karo arrintaa ugu dhowaan karo gayra rajulin waaxidin hal nin un baan aragnay wahuwa ustaadunaa abu jacfar ibni zubayr ayr fainahu lahu faina lahu maqaamaatin fii dalika maqaamaad buu lahaa buu yidhi maca muluuki bilaadihi madaxdii beledkiisa xukumaysay ou la lahaa maqaamaad iyo yani dhacdooyin ayuu la qaatay wa ru'asaa'ihim iyoiyo ru'aasadiisa xumidat fiiha aathaaruhu waa la ammaanay buu yidhi raadadki raadadkiisii yani intuu madaxda u tago ayuu xaqa wejiga ka saari jiray u sheegi jiray ayb marka aahaarteeda arrintaa marka waa la mahadiyey buu leeyahay fa fii bacdihaa qaarkeed maqaamaadka qaarkood duriba waa la garaacay wa nuhibat amwaaluhu maalkiisii baa la boobay wa khuribat diyaaruhu guryihiisii waa la baa waa la burburiyey wa fii bacdihaa maqaamaadka qaarna anjaahu min almowti firaaruhu inuu dhinto alla wuxuu uga badbaadiyey inuu cararay nimankii markay dhinac walba kasoo galeen waa ka waa ka orday mararka qaarna wa fii bacdihaa qaarkeedna jucila sijnu qaraar jucila sijna qaraaruhu maqaamaadka qaarna xabsi baa laga dhigay makaa meeshuu makaanu negidiisa nacam marka wuxuu leeyahay dhibaatadaasoo dhan uu ku sabray laakiin markaa yacni waa u caddeynayay dadkaas ani waxooda weliba isaga waxaa la yidhaha waxaa isu kaashaday laba qolo qolo waxay ahaa qolo laba qolaa isu kaashatay qolo waxay ahaayeen qolada markaa madaxda ahayd qolada kalena waxay ahaayeen qolooyin isagu marka diin ahaan qallooco laakiin dadku ay u maleeyaan dad ahlu diina inay yihiin markuu baatilkooda ka hadlay bay cadow intay ku noqdeen ay madaxda ku direen oy xagga kale ka wareegteen wax mar walbana marka jiri jiray waayo waxyaabahaas oo kale marka aayaddan aayad aada marka yacni culimada iyo dadka ilaahay uu waxbaray dushooda aayad ku culus waayo nacam qofkii marka de ilaahay ninba intuu ka waafajiyaa ilaahay subxaanahu watacaala berri ou cudurdaar uga helaa qofkii isagoo awood leh awooddiisa hakradayna ilaahay berri qiyaamaha waa la xisaabtamaayo aan dadkii wax u sheegin lowlaa yanhaahum الrabbaaniyuuna hallaa yanhaahum الrabbaaniyuuna rabbaaniyiintu may ka reebaan iyo walaxbaaru culimada can qowlihim kuwa ramitaankooda kuwana lihma ay ku waramaan iyo waaklihim cunistooda asuxta ay cunayaan labi'sa maa shaybaa baasle kaanuu ayaa baas lahaaday kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna inay sameynayeen waxay sameynayeen marka maxay ahayd shayga waa sameeyeen la leeyahay waa maxay waa tarkuhum almra bilmacruuf wannahya can ilmunkar waa ka tegista ay ka tageen macruuf in la faro munkar la reebo idan shay waajib lagugu lahaa haddaad ka tagto ficil xunaad ku jirtaa waayo sunci iyo ficil buu ilaahay ka tilmaamay labiisa maa kaanuu yasnacuuna lii waxay sameeyeen maxay sameeyeen haddaad weydiisay tarki bay sameeyeen lianna tarka ficlu lianna tarkigu waa ficil cali bnu abi aalib radia allahu canhu isagana waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray marka war macruufka fara munkarka reeba alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar risqina kuma yaraanayo dhibaatana naf aan alla dhimasho u qorinna dhimashona ma soo dedejiyo inaad macruuf fartood munkar reebto dhimasho aan kuu qornayn kuu keeni ma kuu keenayo risqi ilaahay ounan ou kuu qorayna kaaga nuqsaami nuqsaami maayo waayo labadaasay dadka ka cabsadaan ayb dadka madaxdana labadaas unbay un dadka ku guulguulaan marna waa tarkiib oo anigu waxaanan ku hayaayan ku sii karaa haddaad sidan yeeli weyso waa kaa goosanaa yani waxaan ku siiyo qodobka kalena waxa uu yahay walidaalika ma'muun markii uu dadka ku qasbi jiray caqiidadii baatilka ahayd khalqulqur-aanka ayaa nin culimada ka mid ah intuu soo qabtay buu wuxuu yihi ninkaan laga jaro irsaaqda arsaaqda baytulmaalka laga siiyo culimmada ile waxbaa baytulmaalka laga sii jiray waagii hore markaasuu wuxuu ku yidhi wafi samaai risqukum wamaa tuucaduun maxaad iigu hanjabe buu yidhi ani risqigayga samadow ka imaanaya ma ka ma iska bedelayo yii sidaa un baan aaminsanaya marka ta labaadna waxay tahay marka dambe de tarhiib iyo cabsigelin labadaa marka inuu fiiriya wa qaalat ilyahuudu yadullaahi maqluula wa qaalat waxay tihi alyahuudu yahuud waxay tihi yadullaahi ilaahay gacantiisa maqluulatun waayo saasay tihi tulla yacnii la xiray waayo waa bakiil bay u jeedaan marka waxma bixiyo gullat waa la laabay waa la xiray aydiihim gacmahoodii baa la xiray can ilkhayraati baa laga xiray walucinuu waa la lacnaday bimaa qaaluu bisababi qowlihim warkooda dartiisa lagu lacnaday bal ee yadaahu alle labadiisa gacmood mabsuudataani kuwa la fidiyey waaye oo khayr iyo yacni cadiye iyo waxbixin yay u fidsan tahay yunfiqu alla waa nafaqaynayaa waa bixinayaa kayfa sidii yashaa-u uu doonayo alla wax u bixinayaa walayasiidanna walawallaahi yeyasiidanna wuu u kordhin oo u kordhinayaa kahiiran in badan kuwaasoo minhum iyaga ka mida maa kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey wuu u kordhinayaa in badanoo iyaga ka mida min rabbika xagga rabbigaaga yacni xaggiisa laga soo dejiyey duqyaanan buu u kordhinayaa qooq iyo wa kufran gaalnimo wa alqaynaa waxaanu tuurnay beynahum dhexdooda alcadaawata collaytan iyo walbaqdaaa caro ay isu caroodaan ilaa yowmi alqiyaamati ilaa iyo qmaalinta qiyaamaha intii ka ah kulamaa in dhamo awqaduu ay huriyaan naaran dab ay huriyaan lilxarbina ay u huriyaan dagaalka dartiis adfa'aha allaahu alla waa daminayaa wayascawna waa soconayaan fil ardi dhulka korkiisay ku soconayaan fasaadan bay kula soconayaan hallayn ay dhulka halleeyaan wallaahu allana laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa wax fasaadiya wax halleeya ilaahay ma jecla yahuud marka foolxumadeedii baa la tirinayaayo fii daati illaahi wa sifaatihi daatada alle tilmaanta alle ayay nuqsaamin iyo ceebeyn la soo jeesteen horay suuratu aali cimraan waxaan kusoo marnay laqad samica allaahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wanaxnu agniyaa ilaahay waa faqiir inay dheheenaan soo marnay hore u soo marnay saa inay yidhaahdeen halkanna waxay leeyihiin marka ilaahay bukli bay ku sifaynayaan walciyaadu billah waqaalat ilyahuudu yahuud waxay tidhi yadullaahi ilaahay gacantiisa maqluulatun tulla la xiray waayay dheheen waa la xirayo waa laaban tahayoo bukli bay markaa u jeedaan gullat waa la xiray aydiihim gacmahoodii baa la xiray marka gullad waxaa ku bannaan khabar in laga dhigo waxaa kaloo ku bannaan ducaa in laga dhigo oo habaar la habaarayo iyaga gullat aydiihim gacmahooda ha la xiro khayr iyo ha laga xiree sidaa marka waa iyadana waa jirtaa gullat waa la xiray aydiihim gacmahoodii baa la xiray walucinuu waa la lacnaday bimaa qaaluu bisababi qowlihim hadalkoodii ay yidhaahdeen baa lagu xiray ayaa lagu lacnaday bal ay yadaahu alle labadiisa gacmood mabsuudataani waayo kuwa la fidiyey oo khayrka ayay u fidsan tahay yunfiqu alla waa bixinayaa kayfa sidii yashaau uu doonayo alla u bixina meeshaa marka bal yadaahu mabsuudataani yadaahu waa tahniya waay yadaahu siiqadan carabiga waa dee siiqadii tahniyada marka mar haddii yani tahniye la sheegay labadii gacmood macnahoodii yani iyadoo muhanaa la keenay rabbina loo idaafeeyey oo isaga rabbi uu isu idaafeeyeyoo bal yadaahu la yidhi meeshaa marka yani in ilaahay sifaatkiisu yani min sifaat illaahi tacaala addaatiyati waxaa ka mida ana lilaahi tacaala yadayni alla inuu leeyahay laba gacmood oo u qalanto oo isaga laa'iq u aho mudan yahay oo aan khalqiga ama makhluuqa gacmahooda aan shabahaynin halkana iyadoo musanaa waa lagu sheegay fii suurati saadna waxaan ugu tegi doonaa qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya tahniyaduna waxay nasun fi lcadad cadad iyo tiray nas ku tahay walidaalika mimaa camilat aydiinaa ancaaman iyo aydiinaadaas iyo jamceeda iyo yadullaahi fowqa aydiihim iyo mufradkuna wuxuu keenaa marka la idaafeeyo yacni jinsi unbaa laga faa'iideystaa marka aydiinaadanna waxaa loo jamciyey waxay tahay maadaama damiir jamaca loo idaafeynayo haddii maadaama damiirka mudaaf ileyhi ou jamac yahay in mudaafka markaa tarkiibkiisa jamac laga dhigo xataa hadduu muhano yahay in jamc laga dhigo luqada aadka u badan taas waay waxaana ku tusaaya qowluhu tacaala in tatuubaa ila اllahi maxaa la yidhi faqad saqad quluubukumaa ayaa la yidhi labaa loo idaafeynayey qulu quluub waa la jamciyey marka jamc ahaana loola imaaday marba waxa loo idaafeynayo haddii mufrad ounan ahayn oo muhano iyo jamc ay yihiin mudaafku isaga marka siiqatu jamcin baa lagu keenaa marka ay diinaadan munaasabadaasay u timid laysat nasan fi lcadad nas kuma ahan tiro laakiin tahniyadu iyada nasay cadad ku tahay bal yadaahu iyo limaa khalaqtu biyadayada caqiidada ahlu sunnadana waxay tahay in la sugo tilmaantaas ilaahay qur-aankiisa ku sheegay iyadoo laga dheeraanayo laga fogaanayo in makhluuq lagu shabaho rabbi subxaanahu wa tacaala oo markaan ilaahay yad u sugayno makhluuqa yaddiisoo kale ma sugayno laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir marka yaddii alla sheegtay oo innaga markaa yacni kayfiyadeeda aanan garanaynin ayaan rumaynaynaa sidii alla u sheegaanna u rumaynaynaa tamhiilkana waa ka ilaalinaynaa inaan ku shabahno gacan makhluuq sidaas ayaana marka yacni a'imadii selafkana ay ahaayeen alimaamu tirmidina hadal dheer buu masaladan marka uu ka sheegay kitaabkiisa sunanka kitaabu الzakaa baabu fadli الsadqa xadiidkii in allaha tacaala yani idaa tasadaqa axadukum midkiin hadduu wax sadaqaysto fain dirham ama wax lamida ama timir ou la baxo faina allaha tacaala yataqabaluha biyamiinihi ilaahay midigtiisa ayuu ku aqbalaa meeshaas markuu joogay ayuu aada ugu dheeraaday marka oo wuxuu tilmaamay yadda alle in lagu fasiro qudro ama quwo lagu fasiro wa min tafsiiri اljahmiyati imaamu tirmidi baa sidaa dhahaya salafkuuna kasoo xigana macnahaas a'imadii salafka oo haddaad aragta marka wadaad yadda alle qudro ku fasiraayo ama quwo ku fasiraayo tafsiirkii salafka waa ag maray tafsiir jahmiye ayuu ku socdaa jahmiyaduna waa firqooyinka ay fogeeyeen a'imada islaamka nacam jahmiya meel dhow ma taagna waa dad dadkii asmaa'da alle iyo tilmaamaha alle inkiray way nacam ayaga ayaa marka waxay yidhaahdaan aayadaha sidan ama axaadiidta soo aroortay tashbiih bay keenaysaa ilaahay oo makhluuqiisa lagu shabahay keenaysaa si marka aynan taa u dhicin alyadu macnaaha alquwatu bay ku fasirayeen alquwa bay leeyihin abu cuhmaan saabuunina wuxuu yihi caqiidatu salafka dadka dhahaya aayaddan marka la joogo bal yadaahu nicmataahu dadka ku fasiraayo isagana marka yacni wuxuu ku tilmaamay inay yihiin dad sifaadka alle dafiraayo oo inkirsan mucadilada in madhabkoodu yahay buuna tilmaamay waxaan sheegayna maskaxdeenna ka sheegi mayno oo laysat min banaati afkaarinaa ma aha walaa hiya wax a'imo dambe oo aan ka keenayna ma aha kutubta islaamku ay yaqaanaan oo sunanu tirmidi waa taqaanaan waa kutubta axaadiidtu ay ku dhisan tahay oo kutubta dawaawiinta xadiidka waaye marka hadda qofku markuu kutubahaas akhrisanayo ama uu yacni daraaseynayo waxaa laga rabaa marka inuunan cuqdad u qaadin caqiidada a'imadaas nacam haddii marka caqiidada a'imadaas aan marka ku go-nana oo weliba ay ku ijmaaceen inaan caqiidada dadka aan u sheegayna taas ay noqoto oo aan ka dayna marka sheeka xariirta iyo waxyaabaha gadaal ka yimid inaan ka dayna dadka nacam yaa wanaagsan baqawi waa kan wuxuu leeyahay bal yadaahu mabsuudataani wayadullaahi sifatun min sifaatihi buu yidhi ilaahay gacantiisu waa tilmaan tilmaamihiisa ka mid a kaasamci waalbasari waalwajhi oo kale sida maqal iyo arag iyo weji aada ilaahay uguaada ugu rumaynayso ayaad yadna ugu rumaynaysaa wa qaala jala dikruhu limaa khalaqtu biyadaya wa qaala nabiyu sal ll l slam nabigu wuxuu yidhi kiltaa yadayhi yamiinun alla labadiisa gacmoodba waa midig waayo bidixda dacfi iyo cajziyaa ku jiro marka ilaahay labadiisa gacmoodba waa midig sidaasuu yihi nacam waana xadiid muslim uu wariyey ayb waxaa la yaable mararka qaar dad marka kutub dad u akrinaya waxaad arkaysaa kiltaa yadayhi yamiinun iyo dhahayo waxaas xaggee laga keenay weligeen ma maqlin iyo kuleey haddaadan maqlin maxaa dadka wax ugu sheegay nacam xadiidtii muslim iyo ku jirtayba haddaadan marka garan karin inaad dadka caqaa'idkooda ka sheekayso sax maba noqo maba ahan banaan ayb meeshaana marka alimaamu lbaqawi sidaasuu yidhi wallaahu aclamu bisifaatihi ilaahay sifaatkiisana isagaa yaqaano innaga ma dhahayna annagaa naqaano oo sidaa iyo sidaasay u taallaayo dadkay tiisa shabahdaa waxaas ma dhihin laakiin haddii layska laazimiyo ka waran haddaad tiraa ilaahay laba gacmooduu leeyahay bani aadamaad ku shabahdaa ka dhalanaysa haddii lagu yidhaahdana sax maahan saas waayo alimaamu tirmidi kitaabkiisa sunanka wuxuu ku yidhi isxaaq bnu raahuuya sheekhiisu wuxuu kasoo guuriyey inuu isxaaq yidhi tashbiih waxaa la yidhaha hadduu qofku yidhaahdo idaa qaala yadun ka yadin gacan gacan oo kale ah gacan gacan shabahdo weji weji shabaho wa wajhun ka wajhin hadduu sidaa yidhaahdo buu mushabih noqonaa amaa idaa qaala yadun bis hadduu yidhaahdo ilaahay wixii uu sheegtay bis hadduu ku joogsado tashbiih ma ahan ayuu yidhi marka taa marka iyadana hadda masale caqadi ah waa intaa la ogaada bal yadaahu labadiisa gacmood mabsuudataani alla labadiisa gacmood mabsuudataani kuwa la fidiyey waayo khayrka loo fidiyey yunfiqu waa bixinayaa alla kayfa sidii yashaau uu doonayo qaar baa marka waxay leeyihin yunfiqudaa qariino ah bal yadaahuna nicmataahu baa lagu fasiraa tarkiibkaa diidayo waayo nicmataahu ilaahay ma laba nicmo keliya u leeyahay wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa taniyadaana nasun fi lcadad waaye marka wax laysku yacni wax qujuraaf ah oo aan jirin madaxa marka laysu gelinayo iyo wax cad isku mid ma noqonayaan weligood ayb marka yunfiqu kayfa yashaa hadday qariino tahay xataa waa tahayba qariine haddana ilaahay hadduusan laba gacmood lahayn oo wax ku bixinayay ma sheegteenba asagan infaaq mar haddii uu sheegay labadiisa gacmoodoo wax ku bixinaa alle oo makhluuqaadkiisa ciddou doona uu ku siinayo cadiyaadkiisa oo dhan walidaalika xadiidkii wuxuu ahaa yani saxaau lyadayn yani cadiyada alle waxaan ujeedaa cafwan ilaahay subxaanahu watacaala wax bixintiisu waa shubmaysaa wax celin yani celin kara ama laabi karo ma jiro oo markuu cir iyo dhul abuuray ilaa iyo yacni wax bixin unba walla ku jiraa waxna kama nuqsaamin ilaahay subxaanahu watacaala walayaziidanna wala wallaahi yaziidanna wuu u kordhinayaa kahiiran in badan oo minhum iyaga ka mid ah maa ay ladii kii unsila la dejiyey ilayka xaggaaga loo soo dejiyey min rabbikana lagaaga soo dejiyey rabbigaa xaggiisa wuxuu u kordhinayaa ku kordhinayaa kuwan duqyaanan qooq iyo wa kufran xadgudub iyo wa kufran gaalnimo wa alqaynaa waxaanu ridnay beynahum iyaga dhexdooda alcadaawata baanu ku ridnay coleytan iyo walbaqdaa-a isnacayb ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka qiyaamaha kulamaa mar kastoo owqaduu ay huriyaan naaran dab lilxarbi liajli lxarbi ay u huriyaan adfa'aha allaahu alla waa deminayaayo waa waa baabi'inayaa yani mar walbay dagaal abaabulaan alla waa baabi'inayaan fii suurati alisraa baan ugu tegaynaa in laba jeer ay dhacday yacni ay mar walbo fasaad ay la yimaadaan ba alla marka inuu wax ku salladaya casaa rabbukum an yarxamakum wain cudtum cudnaana waa la yiri xaalkoodu marka saas waay markay ayaan fasaad sameeyaan oy wax huriyaan oy wax isku aadaadiyaan duul kalaa ilaahay u keenaa oo mar wuxuu rabbi ku salladay bukta nasar mar kalena waxaa lagu salladay yani waxaa lagu salladay kii isna nasraaniga ahaa yaa lagu salladay boqorkii mar kale waxaa lagu salladay marka majuusti furus iyo ayaa marka yacni lagu salladay wahaakadaa taariikhaha haddaad aada u fiiriso mar walba waxay ahaayeen dad dhulka ku kala tagsan oo iyagu markaa la istidcaafsado la dullaysto ayay ahaayeen ruuxuna markooda ilaahay cilmi siiyo oo nubuwo ay timaado oo isagoo ogaal wax u leh uu ka tago ciqaabtiisu dadka kale la mid maaha mar dhow un qarnigii hadda tegey bartamihiisii ayaa marka in laysku soo aruuriyey iyo la bilaabay qarnigii hadda tegey yaa inta laysku soo ururiyey xayn iyaga ah ayaa meeshan bariga dhexe la keenay oo lasoo dejiyey oo qaarkood marka markii la keenayey goor aan sii dheerayn dadkii maraakiibta ka shaqey jiray oo markaa lagu daldali jiray baaba noolaayo iyagoo marka aan aragnay ka qisaynayo sida marka loo gey jiray dhulkaas markii yurubtan bari iyo laga qaadi jiray iyo yurubta qaarkeed niman marka sidaas ayay ahaayeen wayascowna way soconayaan fil ardi dhulka korkiisa fasaadan bay kula socdaan dhulka korkiisana fasaad unbay ku wadaan wallaahu alle laa yuxibu ma jecla almufsidiina ma jecla kuwa waxaleeyo oo dhulka korkiisa fasaadiyo marka ilaahay wuxuu ka tilmaamay sidaan wayascowna fi lardi fasaadan qofku marka hadduu yihaha muslixiin waaye iyo waa wanaagsan yihiin qur-aankiibuuba beeninay ilaahay noogaga sheegay baa nagu filan walow ana ahla alkitaabi aamanuu wataqow lakafarnaa canhum sayi'aatihim walow haddii ana ahlalkitaabi ahlu kitaabka aamanuu ay rumayn lahaayeen wataqow ay cabsan lahaayeen ama shirkiga ay ka dhowrsan lahaayeen lakafarnaa waan dhaafdhaafi lahayn waan asturi lahayn oo waa qarqarin lahayn canhum iyaga xaggooda sayi-aatihim xumaanyaalkoodan qari lahayn oon asturi lahayn walaa adkhalnaahum waanu gelin lahayn jannaati naciimi nicmada jan jannada yacni laysugu nicmeeyo dhexdeeda ayaanu gelin lahayn dhexdeeda walow haddii anahum iyaga aqaamuu ay oogi lahaayeen atowraata towreed iyo walinjiila iyo injiil ay oogi lahaayeen ay ku camalfali lahaayeen iyo wamaa waladii kii unsila la dejiyey ilayhim iyaga xaggooda loo soo dejiyey haada alqur'aan waayo qur-aankaani min rabbihimna looga soo dejiyey laakaluu way cuni lahaayeen min fawqihim korkooda yacni kor dushooda xaggeeday ka cuni lahaayeen iyo min taxti arjulihim lugahooda hoostooda xaggeeday ka cuni lahaayeen minhum yahuudii ummatun baa ka mida muqtasidatun dhexdhexaysanayso oo bayna alifraadi watafriidi u dhaxayso risaalada nebiga rumaynayso qiranayso sida cabdullahi bnu salaam oo kale xadgudubna waa iska ilaaliyey gaabinna waa iska ilaaliyey wa kahiiru in badanoo minhum iyaga ka midana saa-a maa shay baa xumaaday yacmaluuna ay samaynayaan walow haddii ana ahlalkitaabi ahlu kitaab aamanuu ay rumayn lahaayeen wataqow ay dhowrsan lahaayeen oo shirkiga ay xumaanta ay ka dhowrsan lahaayeen lakafarnaa canhum sayi'aatihim xumaanyaalkoodan ka asturi lahayn waa u dembi dhaafi lahayn wala adkhalnaa waanu gelin lahayn hum iyaga jannaati naciimi baan gelin lahayn naciim jannada laysugu nicmeeyo yaanu gelin lahayn walow haddii anahum iyaga aqaamu tawraata walinjiila ay oogi lahaayeen iyo wamaa unsila ilayhim marka towraad iyo injiil oogitaankooda maxaa laga wadaa mufasiriintu waxay dhaheen wamacnaa iqaamati tawraati walinjiili huwa idhaaru man dawat calayhi min alaxkaami waatabshiiri birasuuli waa waxa kitaabadaa ku jiro inay muujiyaan oo waa maxay ah axkaam ile rajmiga axkaamta ka mid oo inkireena inay bannaanka soo dhigaan waatabshiiri birasuuli iyo bishaareyntii rasuulka yacni layskugu bishaareeyeyna inay muujiyaan waalamri biitibaacihi in nebiga la raaco amridda lays amraye towreed ou sheegayo inay bannaanka keenaan ka qowlihim waxay la mid tahay aqaamu suuqa suuqii baa la oogay haddii la dhaho maxaa laga wadaa ay xarakuuhaa wa adharuuhaa waa dhaqdhaqaajiyeen waayo waana muujiyeen alaabtii badeecadii wixii bannaankay keeneen marka towreedka towreed marka axkaamta ku jirta iyo nebi moxamed bishaareyntii lagu bishaareeyey iyo in la raaco in lays amray iyo waxyaabahaasoo dhan inay muujiyaan ayay towreed ku oogayaan waa ilaa haddii kale ma aynan oogin mana aynan ku camal falin marka meesha waxaan ka qaadanaynaa kutubta ilaahay muxuu usoo dejiyaa kutubta waxaa aasaas u ah in la fahmo lagu camal falo haddii kutubta inta la fahmo aan lagu camal falin ama layska akriyoonba laguba camal falin lama oogin walidaalika nebiga waa ninkii ziyaad bnu labiid waa kii ku yidhi haadaa awaanu dahaabi اlcilmi waxaa la joogaa buu yihi waqtigii cilmiga ou tagaayey markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka allow kayfa yadhabu اlcilm cilmiga sidee buu u tegayaa waqad qara'na اlqur'aana qur-aankii baan akrinay waaqra'naahu liabnaa'inaa ilmaheenana waa u akrinay iyaguna ilmahooday usii akriyeen sidee baa cilmiga oo u baaba-a markaasuu wuxuu yidhi hakiladka umuka yaa ziyaad war ziyaadow hooyadaha ku weysee haadihi towraatu fii aydi lyahuud waa tan buu yidhi towreed yahuud gacantooday ku jirtaa famaa aqnad canhum maxay u tartay waa tan towreed mana akrina mana ku camal falayaan maxay u tartay marka maxaa la rabay marka towreed inay inta akriyaan bishaarada nebi moxamed iyo in la raaco nebi moxamed ay ka qaataan ay ku camal falaan oo ay sidaa nebi moxamed ku rumeeyaanaa la rabay hadday yeeli waayeen meeshaa marka maxaa ka dhacay ka anamaa kitaabka inuusan oolin ay lamid tahay innagana maanta dariiqoodan raac ayaa ayaad moodaa inaan ku soconno waayo kitaabkii waa yaallaa looma ogola inuu isaga wax xukumo looma ogola garta in isaga loo loo dhigto loo geysto looma ogola in badanoo dadka ka mid a yacni maba yaqaanaan qaarkood maba ku qanacsana ummaddiina waa sheeganayaan inay ka mid yihiin wahaakada ayb iyo wamaa hadday oogi lahaayeen waladii kii unsila la dejiyey ilayhim xaggooda loo soo dejiyey min rabbihimna looga soo dejiyey waa qur-aanka kan marka la lama laha yahuud towreed ha iskaga kay haystaan ha ku camal falaanoo nebi moxamed ay rumaynin ma laga wado bal wamaa unsila ilayhim tana waa tusee iqaamatuhum litowraatina waa inay nebiyullaahi moxamed rumeeyaan kuwii nebiga la joogay sala allahu calayhi wasalam hadday sidaa yeeli lahaayeen la akaluu min fawqihim dushooda xaggeeday wax ka cuni lahaayeen wa min taxti arjulihim lugahooda hoostooda yay wax ka cuni lahaayeen yacnii samadana waa u darari lahayd dhulkana waa waa loo yacni barakaadka dhulka ku jirana waa loo soo bixin lahaa minhum yahuudii ummatun baa ka mid ah ummadda oo muqtasidatun dhexdhexaysanayso oo maxay dhexdhexaysanayaan ifraad iyo tafriid gaboodfalna waa iska ilaalinayaan huluwiga ka dhinaca kalena waa ka fogaanayaan dadka qaar waxay ku leeyihin marka xaq iyo baatil maxaa u dhexeeya dhexdhexaad marka la leeyahy maxaa laga wadaa mar dhexdhexaadka sharcigu ka hadlaayo xaqaaba laga wadaaba alxaqu nafsuhu waa wasat bayna alifraadi waatafriid xaqa yani nabiy llaahi maxamed la yimid sala allahu alayhi wasalam ayaa wuxuu u dhexeeyaa gaabin iyo ka badbadin adigu dhexdaas inaad joogtaa lagaa rabaa wakahiiru in badanoo minhum iyaga ka midana saa-a maa shay baa xumaaday yacmaluuna yacmaluunahu ay samaynayaan yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah yaa ayuha hooya rasuulu rasuulow balliq gaarsii maa ay ladii kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaana lagaaga soo dejiyey gaarsii dadka wain lam tafcal haddii aadan yeelin oodan samaynin sidaa famaa ballagta ma aadan gaarsiinin risaalatahu risaaladii alle iyo fariintii alle ma aadan gaarsiinin wain lam tafcal famaa ballagta risaalatahu haddaadan samaynin risaalo maba samayninba ma gudanin maxaa laga rabaa in la dhaho maaa maaa maxaa sidaa loo leeyahay macnuhu waxay tahay wain lam tafcal haddii aadan samaynin shay ka mid ah haddii aadan gudanin waay adoo risaaladoo dhanba aan gudaninay la mid tahay waay macnaha wain lam tafcal haddii aadan samaynin famaa ballagta ma gaarsiinin risaalatahu alla risaaladiisii wallaahu allaa yacsimuka kaa ilaalinayo min annaasi dadka xaggooda in allaha alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma alkaafiriina qolo gaalo ah gaalowday aayaddan marka rabbi wuxuu nabiga sal rasuulku wuxuu ku farayaa risaalada la faray ee uu addoonka ku yahay inuu alle xaggiisa ka guto oo uu rabbi ugu caabudayo ayaa waxaa la leeyahay risaaladaa gudo cidna ha ka cabsanin annagaa kaa ilaalinayno ku dhowrayno sababta marka wallaahu yacsimuka min annaasi loo leeyahay waa maxay ibnu jariir wuxuu yidhi wadalika ana risaalatahu sababtoo a risaalada nebiga tadamanad waxay koobsanaysaa oo ku jiro addacna calaa anwaaci lkafarati gaalada noocyadooda oo dhan in la duro oo kufrigooda la tilmaamo farta lagu fiiqo ayay koobsanaysaa addacna calaa anwaaci alkafarati wa bayaana fasaadi xaalihim xaalkooda xumaantiisa yani fasahaadkiisuna waa yacni caddayntiisana waa koobsanaysaa fa kaana yalqaa minhum nebiga marka gaalada wuxuu kala kulmaayay xaggooda canatan madax adayg wa rubamaa khaafahum axyaanan waxaana dhacaysay mararka qaar inuu markaa nafsadiisa ouba u baqo markaa nafsadiisu inuu u baqaa dhacaysay ma ka tegaayay marka xaqa maya ma ka tegaynin yani adaa inaad inaad baqdo ood naftaada u baqdo macnayeeda maa xaqa inaad ka tagtay qofka asagoo xaqiina sheegaayo waa isu baqi karaa marka nebigu marna xaqi inuu sheega kama kama uunan tegin wa rubamaa khaafahum axyaanan qabla nusuuli hadihi alaaya aayaddan intaynan soo degin ka hor aayaddan marka markay soo degto ilaahay cismadiisa uu siiyey kabacdi walwalkii iyo waxyaabihii mararka qaar uu dareemayo waaba ka baxay bacdi lmufasiriinna waxay leey nebigu waa la ilaali jiray markay aayaddan soo degtay iska kala taga ayuu ku yidhi dadkii ilaalin jiray marka asbaabtii in la qaato de ambiyadu waa cabso karaan oo nebiyullaahi muusaaba waa ka alla dhahayo fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab haddana risaaladooda shay kamida ma ka tegayaan waawaa guteen yani waxaa la diidayaa inaad aaminto nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam risaaladii rabbigiis faray wax ka mid ah inuu qariyey oo maanta ay maqan tahay sababta ay u maqan tahayna ay tahay cabsi ou la yimid oo nebigu ka cabsi ou cabsaday sidaas inaad malayso ayaa la diidan waxyaabahana marka shartaas waxaa ku dhacay iyo aflagaadadaas iyo foolxumadaas waxaa dusha saartay khumeyni khumeyni kitaab wuxuu qoray in la yidhaha kashful asraar la yidhaahdo luqada marka farisiga uu ku qoray ardadiisaa tarjumtay iyo atbaacdiisii baa tarjumeen marka luqa carabiyay u tarjumeen waana la helayo weliba ayagaa daabaco madbacdahooda ku daabaco wax lagaga been abuuranaya maaha kashful asraarkaas buu wuxuu ku yidhi marka la yidhi war risaaladii haddii nebiyullaahi moxamed sala alla ly slam marku dhinto haddii cali uu ka dhigtay wasi oo uu yidhi aniga haddaan dhinto adaa ibedelaya hadday tahay oo booskii imaanayo aayad sidaasaa jirtay bay leeyihiin suuratulwilaaya suurad la dhaho aaway qur-aankaas iyo marka la yidhaahdana wuxuu leeyahay nebigu waa cabsan jiray ma sheegin waa cabsan jiray ma sheegin mar sidaasay leeyihiin sidaas baa marka yacnii aayaddii ay ku maqan tahay marka rasuulkaa cabsaday in la yidhaaho wax la faray buu gadaal u dhigay ma sheegin ee ilaa markuu dhimana uu la dhintay si yaa ogaaday marka yaa ogaaday ka bacdi hadday yidhaahdaan saxaabada qaaraa ogaatay de macnuhu waxay tahay waa sheegayhay nebiga sal l slam hadduu sheegayna aawo musxafkii maku taalle haddana mar labaad may saxaabada ku waxay ku ijmaacayaan aayad ilaahay soo dejiyey qur-aanka inay ka tirtiraan innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun aawe waa dareemay marka in marka ay tahay khuraafaad iyo baatil iyo gaalnimo iyo aflagaada nebiga la aflagaadeynayo mar kalena waxay leeyihin waaba jirtay laakiin waa jiri jirtay waxaa bedelay abubakar iyo cumar baa meeshii ka tiray suuraddaas nacam suurat lwilaaya abubakar iyo cumar kalaamkan ilaahay miyay isaga tasarufi karaan allihii soo dejiyey ugu talagalay inuu baaqi ahaado isagoo rabo miyay iyaga wax isdaba marsii karaan abadan bal qur-aanka waaba u dadaaleen abubakar iyo cumar radia allahu canhuma marka dadka qaarkood marka de haliyeeyay u haystaan oo ninkaas nin haliyeey ahaayo aada u khatar ah oo muslimka wax taray iyo ayay khumeyni u haystaan laakiin khumeyni shartaas unbuu watay waana waxaas una la dhintay waxyaabaha aadka layaabka ulahu la yacni dardaarankiisa dardaaran dheerow dardaarmay intounan dhimanin dardaarankiisaas marka waa beejkiisa khumeyni foundationka beejkooda waa ku jiray ogaalkeyga dardaarankaas marka waxaad arkaysaa waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ah shacabkan aniga aan xukumayuu leeyahay shacabka iiraan waa ka fiican yihiin shacabkii nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waayo shacbigii nebi moxamed khaa-iniinay ahaayeen uu leeyay waa khiyaaneen isagay khiyaaneen kuwaana daacad u ahay marka waxaan dadkan farisiyiinta uu isku soo aruursaday oo dulmiga uu iskugu soo aruursaday ayuu saxaabadii nebiga ka fadli badnaysiinaa feerin dardaarankaas marka siddeetan iyo sagaalkii berigii uu dhintay safaaraddan iiraan oo meeshaan tarebiyaana ku ooli jirtay waa ku dheganaa jiray ayb isagoo marka yacni halkaasa meesha masawirada iyo waraaqaha iyo ay kusoo dhejiyaanoo bannaanku ku ooli jiray dad waxaan arki jiray marka wax weyn ka dhigaayo oo ninkaan amer gaaladau necbaay maraykanka u necbaa dardaarankii muslimka uu uga tegay ayaa ku yaalay dhihi jireen meeshaas nacam waxaas qurunka yacni wasakda ahaana ku yaalay nacam waayo maxay tahay shacabkan aniga xukumay baa ka fadli badan shacabkii nebi moxamed nacam marka wax aada u foolxumo badan waayo dadku laakiin haddii meel un haddii maankooda uu aado lagama soo celi karo dadka qaar laakiin in cilmi inta la barto shay walba miisaan cilmiga la saaraa wanaagsan aayaddan buu isagu marka u daliishaday waxaas nacam oo wuxuu leeyahay marka wallaahu yacsimuka min annaas waxaa laga fahmaa inuu cabso jiray mar hadduu cabso jirayna aayadahaas waa qariyey saasuu ka laasimina marka yaa ayuhaa hooya rasuulu rasuulow balliq gaarsiiye maa unzila ay ladii kii unzila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey min rabbikana lagaaga soo dejiyey wain lam tafcal haddii aadan samaynin sidaa famaa ballaqta ma aadan ma gaarsiinin risaalatahu ilaahay risaaladiisiina ma aadan gudanin oo maadan gaarsiinin dadka hal shay haddii aad ka tagto ma gudanin risaaladii waay caa-isha marka waxay dhihi jirtay qofkii idin yihaa nebi moxamed baa wax qariyey been buu idiin sheegay markaasay waxay akhri jirtay qowluhu tacaalaa waid taquulu liladii ancama allahu calayhi wa ancamta calayhi amsik calayka zawjaka wاtaqi اllaha watukfii fii nafsika ma allahu mubdiihi watakhsha الnaasa wallahu axaqu an takhshaah hadduu wax qarinaayo aayaddaasuu qari lahaa ayay tiri ilaa sayay ka warramaya moogtahay ku saabsan tahay cabasa watawallaa an jaa-ahu lacmaa buu qari lahaay mar haddii aayadahaas oo nebiga lagu canaantayba oo rabbigii uu kusoo canaantay uu sheegay oo uunan dadka ka qarinin wuxuu qarinaayo male rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi sidii ilaahay u aaminay ayaana uu u gutay risaalada waayo ilaahay isagaa yaqaan risaaladiisa cidda uu u dhiibanayo khaatamu risaalaatihina nabiyullaahi maxamed uu u doortay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh wallaahu alle yacsimuka uu kaa ilaalinayaa min annaasi dadkuu kaa ilaalinayaa in allaha alle laa yahdii ma hanuuninaya alqowma qolo alkaafiriina gaaloobay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam cala